bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alih وsaxbih aجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiطiya lishaykh اlislaam ibni taymiya raximah اllah waxa uu yidhi waxaan joognay oo aan ka hadlaynay masaa-ishii ku saabsanayd asxaabu rasuuli اllaahi oo min usuuli ahli الsunnati wاljamaca waxaa ka mida in asxaabta rasuulka ay nabadgeliyaan quluubtooda iyo carabkooduna ay ka nabadgalaan waxa uu yidhi marka wadaacatu الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama fii qowlihi daacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa waajib lagu adeeco fii qowlihi uu yidhi laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha cayninina fawaladii nafsii biyadihi macbuudkii baan ku dhaaranayaa nafsii nafsadeyda biyadihi gacantiisa ay ahayde low anna axadakum midkiin haddii anfaqa ou bixiyo midla uxudin buurta uxud oo kale dahaban oo dahaba ou bixiyo maa balaqa mudda axadihim midkood koomba ou bixiyey ma gaaraayo walaa nasiifahu koombadiisa barkeedana ma gaaraayo nin asxaabta rasuulka ka mida oo koombo bixiyey ama koombo barkeed bixiyey ma gaaraayo haddii annaga mid naga mida oo buurta u xudoo dahaba oo sadaqaysto oo bixiyo sababtuna waxay tahay asxaabu rasuulillaahi waxay u nusreeyeen diinka xilli aad iyo aad baahi badan loo qabay marka koombadooda iyo ayaga nuskoombadooda waxay aad uga qiimo badan tahay buurteenna annaga aan bixinayno maxaa yeele xilliga annaga aan bixinayno xilli islaamka daahiray oo si kasta oo u muuqday waay oo uuna soo gaaray intaasoo quruun oo socdo laakiin iyaga xilligooda xilli aad iyo aad u adag bay ahayd xadiidkanna sababkuu ku yimid waxay ahayd khaalid ibnulweliid iyo cabdiraxmaan bin cawf baa wax dhex mareen khaalid marka xoogaa cabdiraxmaan buu si yar waxbuu yidhi hadal buu dhahay markaasuu nebiga yidhi asxaabteyda ha caynina khaalid ma aha inuusan isaga asxaabta ka mid ahayn waa ka mid yahay isaga laftirkiisa asxaabu rasuulillaah isaga laftirkiisa asxaabta wuu ka mid yahay khaalid radia allaahu canhu laakiin cabdiraxmaan baa fadli badan laakiinse cabdiraxmaan ayaa fadli badan oo soo horreeyey islaamkana ku horreeyey saabiqadana lahaa cashar almubashariinna ka mid ahaa ayb ويqبلuuna ma جاءa bه الkiتاaب والسuنaة والإجماع min فضائلiهim ومaraatiبiهim وayqبلuuna way أqbalayaan maa wixii جاءa bihi ou la yimid alkitaabu kitaabka والsuنaةu sunada ay la timid والإجmaaعu إجmaacu ou la yimid oo min فaضاa'لihim iyaga فadaaئشhooda ah wa maraatibihim iyaga maraatibtooda ah waxaa kaloo ahlu sunaha ay diin ka dhiganayaan inay aqbalaan waxa kitaabka ou la yimid sunnadu ay la timid ijmaacuna ou la yimid oo ah fadaa'il iyo maraatib darajaadkooda iyo fadaa'ishooda guud ahaan asxaabta fadaa'il bay leeyihiin oo ruux haddii uu saxaabi yahay fadiilo ayuu leeyahay suxbada ayuuna ku leeyahay saxaabina waxaa la yidhaahdaa ayb waxay aqbalayaan marka saxaabadu fadaa'il bay leeyihiin saxaabina waxaa la yidhaahdaa man laqiya الnabiya salى اllahu عalayh walihi wasalama mu'minan bihi wamaata cala اlislaam ninkii nebiga la kulmay isagoo nebiga rumaysan calayhi salaatu wasalaam islaamnimona ku dhintay ayaa waxaa la yidhaahdaa saxaabi saxaabada marka guud ahaan waxay leeyihiin khayr fara badanoo lagu tilmaamay oo nebiga uu yidhi khayru الnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum fadaa'il guudna waa leeyihiin xadiidkan hadda aan soo marnayba uu ka mid yahay inaan la caayin iyo kuwa soo socdo haddana saxaabadu kutub baa laga alifay fadaa'ishooda kutubaha laga alifayna waxaa ka mida kitaabu fadaa'il الصaxaaba lilimaam axmed ibn xambal kitaab laba mujallad oo fadaa'il الصaxaaba la yidhaha buu leeyahay madbuuc ah isagaa marka aad u aruuriyey bukhaarigana waxaa ku taal kitaabu اlfadaa'il kitaabu اlfadaa'il wuxuu ka sheekeeyaa fadaa'isha asxaabta sidoo kale yacnii muslim iyo kutubaha dhammaantood badanaa xadiidka mid kastaa kitaabu alfadaa'il ama kitaabu almanaaqib ayuu leeyahay saxaabadowna ka hadlaa dabcan manaaqibtooda iyo fadaa'ishooda haddana maraatib iyo darajaad bay kala leeyihiin waxaa ugu fadli badan abubakar uma cumar ayaa ku xigo uma cuثmaan sida raajixa uma cali baa ku xigo dabadeed cashara almubashariin inta hartay dabadeed waxaa ku xigo dadkii marka muhaajiriintii wahaakadaa saas baycatulcashr asaga kuu sheegi doono maraatibtoodaas wixii ku soo arooray ee kitaabka ku yimid amase ku yimid ama ku yimid sunnada ay ku timid ama ijmaacuba uu ku yimid ayay aqbalayaan wayaqbaluuna waxay aqbalayaan maa jaaءa bihi اlkitaabu kitaabka wuxuu la yimid wasunnatu iyo sunnada iyo walijmaacu ijmaaca oo min fadaa'ilihim iyaga fadaa'ishooda ah wa maraatibihim maraatibtooda ah wayufadiluuna way fadilayaanoo man anfaqa man bay fadilayaan axad anfaqa bixiyey min qabli اlfatxi sulxulxudaybiya ka hor waqaatala dagaalamay ayay fadilayaan wa huwa fatxiguna sulxu اlxudaybiyati sulxulxudaybiya weeyaane calaaman bay ka fadilayaan ruux anfaqa bixiyey min bacdihi min bacdi sulxi sulxiga kadib wax bixiyey wa qaatala dagaalamay wayuqadimuuna way hormarinayaan almuhaajiriina muhaajiriintay hormarinayaan xagga fadliga cala alansaari ansaar bay ka hormarinayaan wayu'minuuna waxay rumaynayaan bianna allaha alle qaala liahli badrin reer beder inuu ku yidhi wa kaanuu waxay ahaayeen reer bederna alaaami'atin wa bidcata cashara saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin inuu alla ku yidhi icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan faqad kafartu lakum waan idiin dhaafay wa biannahu waxay rumaynayaan sha'nigu inuu yahay laa yadkhulu ljannata laa yadkhulu nnaara naarta inuunan gelaynin axadun axad axadkaas oo baayaca la mubaayacooday nebiga taxta shajarati geedda hoosteeda kula mubaayacooday bal ee qad radya allaahu ilaahay wuu ka raalli noqday canhum iyaga xaggooda waraduu way ka raalli noqdeen iyaguna canhu canillaahi ilaahay xaggiisay ka raalli noqdeen wa kaanuu waxay ahaayeen ahlu baycati ridwaan akara min alfin waarbacimi'a kun iyo afar boqol oo nin ka badan bay ahaayeen dadkii nebiga baycadaa la gashay halkan marka saxaabada maraatibtooda iyo darajaadkooduu sheegayaa waxa uu yidhi waxay fadilayaan dadka iyagu wax bixiyey oo ilaahay jidkiisa wax ku bixiyey qabla sulxi alxudaybiya sanadkii lixaad ka hore fatxigu waa sulxiga innaa fataxnaa laka fatxan mubiinaa liyakfira laka allaahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar fatxigaa waxuu waxaa lagu macneeyey ama lagu sharxay suuradduna ay tilmaamaysaa inuu ahaa sulxigii sulxulxudaybiya la dhihi jiray sulxigaas ka hor dadkii jidka ilaahay wax ku bixiyey bay fadilayaan dagaalamay waxay ka fadilayaan marka dadka sulxiga gadaashiis wax bixiyey oo dadaalay taanad waxaa tusaysa qowluhu tacaala laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wakulan wacda allahu اlxusna saasaa marka ilaahay u kala fadilay ayb wayuqadimuuna almuhaajiriinay hormarinayaan cala alansaari bay ka hormarinayaan maxaa yaele ilaahay baa hormariyey والsaaبquuna الأwluuna min الmuhaajiriina والأnصaar والadiina اtabacuuهum bإxsaani radia اllaahu canهum waraduu canhu baa ilaahay muhaajiriintuu hormariyey walidaalika markii nebigu ou dhintay ee madaxtinimada iyo shanigeeda laga hadlaayey waa tii ay yidhaahdeen yanii in asxaabtu ay yidhaahdeen ansaar haddaa tihiin antum اlwusaraa wanaxnu اlumaraa nebiguna uu yidhi yani badana quraysh muhaajiriinay u badnayd nebiguna waa ki yidhi ala'immatu min quraysh dadka madaxda quraysh bay ka ahaanayaan marka waxyaabaha sidaa loogu yeelay waa fadli ay dheeryihiin ansaarka cala alansaari bay ka fadilayaan ayb wayu'minuuna waxay rumaynayaan bianna allaha alla qaala liahli badrin alla inuu reer beder ku yidhi wa kaanuu reer beder waxay ahaayeen alaaaami'atin wa bidcata cashara saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen waa dadkii reer beder beder ka qayb galay waa tirsan yihiin cadadkoodana saas u tirsan yahay magacooduna marka magacyadooduna waa la yaqaanaa waxaa qaraa'ibta ka mid oo la yaab leh dad hadda adduunyada jooga inay sheeganayaan inay bedriyiin ay yihiin oy beder ka qayb galeen amase qaar ay sheeganayaanba yacnii dad mar dhow dhintay siddeetankii iyo dad dhintay oo labaatan sano soddomiyo sano ka hor inay yacnii ahlu beder sheeganayaan ayb marka waa been un magac xataa aan loo gelinin dhar macquul waa been iska qaawan waa kadibun aslac midka ay carabtu dhahaan waay nacam marka wuxuu leeyahay kuwaas waa kuwaas ayagoo nacam inuu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad kafartu lakum waa idiin dhaafay xadiidkii xaadib ibn abi baltaca ayay ku timid markii uu u qoray kufaaru quraysh oo warqadda u qorayoo uu diray ee nebigu waa soo socdaa uu yidhi ee la yidhi maxaa kugu xambaaray ee uu cudur daartay dabadeed markaa nebigu ee cumar uu damcay inuu dilo markaa rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wassalaam lacala allaha alaca calaa quluubi ahli badrin waxaa dhici karta ilaahay inuu daalacday oo eegay quluubu ahli badrin marka uu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad kafartu lakum waa idiin dhaafay halkaas ibnuulqayim wuxuu dhahaa waxaa laga qaadanayaa xasanaad waaweyn in lagu dhaafi karo sayi-aad sayi-aadka qaar aan gaalnimada gaarsiisnayn in lagu dhaafi karo ruux hadduu xasanaad badan yahay maxaa yeele ka qaybgalka beder waa xasano miisaan weyn marka waxaa lagu dhaafay jaasuusnimo hal mar ka dhacday ayaa loogu dhaafay nacam mas'alada xaadib ibn abi baltacana waa mas'alo ku tacalluqdo filjassi ama filjaasuusiyati wax jaasuusnimada ku tacalluqo ee ma ahan mas'alo yacnii meel kale in loo tallaabiyo ay tahay maah nacam markaan sidaa leenahay waxay tahay fuqahadu ayb fuqahadu waxay u soo qaataan meeshaas jaasuuska xukunkiisa labay u qaybiyaan jaasuus muslim ah iyo jaasuus gaal ah bay u qaybiyaan marka waxaa laga qaatay bimujarad jaasuusnimo inaysan gaalnimo ahayn bimujaradi aljaasuusiya inuusan qofka gaal ku noqonayn way ixtimaashaa gaalnimo weyn waxay kaloo ixtimaali kartaa inaynan gaalnimadii weynayd noqonin waana sida imaamu shaafici kitaabul-um oo u taxqiijiyey saas waa ayb ibni maajishuun isagu wuxuu leeyahay ninku haddii ay jaasuusnimada yacnii ay u weheliso yacni taariikh xumo iyo siiro xumo iyo qaabdarro kale waa halis markaas inay yacnii tan weyn ay tagto oo inay dhici karto ibnulmundirka saasoo wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa al-awsadka la yidhaha marka bimujarad jaasuusnimadu iyadu gaalnimo ma aha meeshaas inay joogto mas'alada waama laakiin hadday meeshaas ka tagto ee la yidhaha qisada xaadib loo soo deliishado nin isagu gaalo intuu soo hoggaamiyey gaalada safkooda ku jiro oo gaaladii gacan ku siinayo in islaamka la baabi'iyo oo la kufsado haweenka islaamka oo masaajiddii ay ku xirmaan oo la xiro oo diinkii ilaahay la demiyo hadduu kala qayb qaato ficlan oo gaalada kala qayb qaato ruuxa waxaa weeyaan arrintaa iyadaa kufri akbar ah ayb qadiyada xaadib ibn abi baltacana shuqul kuma laha qadiyada xaadib culammada waxay u deliishadaan mas'alat aljaasuusi almuslim bis nacam ruuxu hadday jaasuusnimo ka dhacdo qadiyata xaadib waa la keeni karaa meesha laakiin haddii aynan jaasuusnimo aanay ahayne bal ay tahay ninkan wax uu jaasuusaya maana ficil ahaan ayuu wuxuu kala qayb qaadanayaa gaalada baabi'inta diintuu kala qayb qaadanaya midkaasoo kale waxaa layidhaha mas'aladiisa tawalli ama mas'alatulmudaahara ayaa la yidhaahdaa mas'alada mudaaharada ku dhisanna ijmaacu ahlilcilmi waxaa weeyaan oo noocaasoo kale ah hadduu ninku gaalada gacan ku siiyo waxyacnii diin baabi'inta hadduu gacan ku siiyo ayi icaana oo gacan uu kaga siiyaa waa gaalnimo ijmaac baana ku guntamay ijmaacaasna sheekh cabdilcasiis ibni baas ayaa soo raray majmuucu fataawa ibni baas ayay ku taallaa marka ijmaacaas ijmaac muncaqida oo ahlu sunnaha uu ka soo raray waaye marka tan iyo taasna isma laha culimmaduna iskuma daraan sheekh maxamed cabdilwahaabna waa tuu ku daray nawaaqid اlislaam uu ku daray mudaaharat اlmushrikiina cala اlmuslimiin marka labada masalo inay saa u kala cadaadaan baa daruuri waxaa jira ijmaac ibnu caashuur sheekh la yidhaah oo isaguna soo rarayo yacnii bimujaradi tawalliga inaynan ahayn iyo icaanada inaynan gaalnimo keenaynin iyo wax noocaas oo kale ah ijmaacaas atanwiir wataxriir kitaabka la yidhaha tafsiirkiisa suuraة اlmaa'ida waman yatawalahu minkum fainahu minhu markuu sharxaayuu sheegaa dabcan marka ijmaacaas maxaa laga yeelaa marka dad bacdi naas baa waxay yidhaahdeen ijmaacaas ijmaaca sheekh bin baaz waxaa lagu yacnii laga hor keenayaa ijmaacan ibnu daahir yacni moxamed daahir ibni caashuur ayaa laga hor keenayaa lagu naqdinayaa buu yidhi ayay yidhaahdeen qaarkood ibnu caashuur muxuu ahaa isagoo naftirkiisa balaan isweydiina ijmaaciisa xataa yacnii laga dhigo ijmaac marka lagu naqdiyo ijmaac ibnu baaz uu soo raray ibnu caashuur muftii tuunis buu ahaa tuunis muftigeedii buu ahaa nin aqoon badan buu ahaa laakiin xagga tawxiid ululuhiyana suufi buu ahaa xagga alasmaa sifaat iyo wax ku tacalluqana wuxuu ahaa ashcari buu ahaa kitaab annadaru اlfasiix la yidhaha buu leeyahay bukhaariga axaadiidtiisa qaar oo ku sharxay ishaaraad suufiyo tiro badan baa ka buuxa mid kaleo muwadaa oo xoogaa ku sharxay axaadiidkiisuu leeyahay marka ijmaac uu soo naqliyey nin caqiidadiisu yacni sidaa ay tahay iyo ijmaac ibnu baas oo ahlu sunna ahlu sunnana wax laga xikaayoonaya ahlu sunno ay yihiin ma isku quwo yeelan karaanoo isku quwo miyay leeyihiin wax isku quwaa ma laha ibnu caashuurna ijmaaciisa hadda meeshaasaan ka soo naqliyey ma dhihin mujarad yacni ijmaac unbuu sheegay walidaalika mas'ale ku tacalluqda iimaan iyo yani waxyaaba noocaas oo kale ah in la yidhaaha midda kale dalaalada ijmaaca waa dalaala qawiya waa dalaalo xoog badan oo cilmi keenaysa faa'iideynaysa marka dalaalada qadcigiibaa istacaaruday markaasaa labadiiba laga wada joogsaday ama la yidhaahdo yacni lagu bushina lagu bushiyaa wax toosan ma aha in marka lagu xiro kufriga mudaaharada ficliga in lagu xiro ictiqaad qalbi ah iyaduna waxay ka mid tahay min masaa'ili alirjaa ayay ka mid tahay maxaa yeelay kufrigu ictiqaaduu noqon karaa ficil buu noqon karaa qowl buu noqon karaa baashaan marka ficil ahaanteeday gaalnimo u tahay wax ay u taraysa marka qalbiga waxaan ka aaminsanahay gaalada waa ka necbahay qalbiga gacantana waa ku gacan siinayaa inay baabi'iyaan ano adduunya i wax udan leh adduunyadu ma ahan maanic jacaylkeeda bal sheekh maxamed cabdulwahaab kitaabkan kashfu shubuhaadka markuu ka hadlay qowluhu tacaalaa man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan aayadda ka dambaysa maxay sheegeen daalika biannahu mustaxabu alxayaata addunyaa cala alaakhira waxay gaalnimada qalbigooda ugu waasiciyeenba waa adduunye jacaylka adduunye jacaylka cudurdaar marka midda kale sheekh fawsaan risaaladan la yidhaha risaala sharxu risaalati dalaa'il risaalada addalaa'il ee sheekh sulaymaan bin cabdillaahi leeyahy markuu sharxaayo wuxuu leeyahay labuu ka kala dhigayaan ruuxu hadduu qalbiga gaalnimada ka jeclaadaa sideeday gaalnimo u tahay walow iyowba gaal gaalo u kaalmaynayna waxaa kaloo gaalnimo goonideeda sideeda u ah ah tamkiinka inuu gaaladii suuro geliyo oo uu yacnii ku soo hogaamiyo ou sababo inay qabsadaan dhulka islaamka oo dadka islaamka ay la diriraan oo diintii ay ku baabi'iyaan sidaas ayb sida meelo badanba ka dhacayso ama ka dhacday marka wuxuu leeyahay tanna waa kufri walow maa makanahu tanna waa kufri midaan dambe yacnii tamkiinkayna ku tahay yacnii bificlihi buu murtad ku noqonayaa buu waa mas'alada ka mas'ale ahaanaan uga hadlayaa aniga marka ficliga mudaarada noocaas oo kale ah ama tawalliga la dhahaayo ee caanada gaalada lagu gacan siiyo baabi'inta diinta waa kufri ijmaac baana lagu soo naqliyey kufrigadana kufri akbara weeyaan marka ninka in la yidhaha war hebelow qalbiga maxaa ka aaminsan tahay adiga gaalada ma necab tahay haa markuu yidhaahdo waa necabah gaalada markaa la yidhaha maya gaala ma ahan markaas ma ku gaaloobaha waxa shaqa ay ku leedahay tan kale ee labaad ee u baahan iyada laftirkeeda in wax laga ogaadaa waxa ay tahay kufriga sidaas oo kale ah ee qowliga ama ictiqaadiga ama yacnii noqon karo ficliga noqon karo mid kastaa sidiisa ayuu ka kale isagoo uunan wehlinin ayuu sidiisa u noqon karaa yani sheekh maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu u keensaday dadka noocan oo kala sameeyo waxay muwaafaqada gaalada lagu waafaqo fii jihaadihim gaalada jihaadka ay ayaga ku jiraan oy muslimiinta kula jiraan ninka ku waafaqoo naf iyo maal ugu waafaqo oo iyaga naftiisa iyo maalkiisiiba halkaa geliyo waxa uu tilmaamay wuxuu soo gelaya waa waa afarta qolo oo acdaa'deenna ah ayuu ka mid yahay buu yidhi afar qolo markii la yidhi maxaad wax ku gaalaysiisaa adiga wuxuu yidhi acdaa'unaa arbacatun annaga acdaa'deenna afar waayo dadka aan gaalaysiinayn oo kufriga ku sheegayna afar waayo markaasuu afartii qolow keenay qolada afaraad marka waxa uu yidhi waa qolo shirki ka nabad gashay laakiin waxa ay sameeyeen buu yidhi gaaladiibay waxay ku waafaqeen jihaadkooda ay muslimiinta kula jiraan dagaalka qitaalkay ay gaalada ay ku waafaqeen naftoodii iyo maalkoodii ayay gaalada kala ay kula safteen markaasay muslimiinta ku darbiyeen qoladaas waxa uu yidhi waa qolo marka waa kuwaasi waa kufaar buu yidhi qoladaasi markaasuu wuxuu keenay aayaddii waxayna soo gelayaan buu yidhi qowluhu tacaalaa satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum waya'manuu qowmahum kulamaa rudduu ila alfitnati urkisuu fiiha taariikh ibni khanaam saasuu tilmaamay taariikh ibni khanaam meesha masaa-isha markuu ka hadlaya masaa-ishii sheekha ibnu khanaam wuxuu ahaa ardaydii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab ee asaga owlaadiisiina naxwada iyo luqada u akhriyey ayuu ahaa kutubta markaa sheekh maxamed cabdilwahaab masaa-ishiisa iyo maqaalaadkiisa laga ururiyeyna kitaabka ugu muctamadsan oo sheekha rasaa-ishiisa iyo masaa-isha uu diri jiray oo dadka u diri jiray isaga loogaga wariyey daarulhidaaya daabacday marka masaa-ishan ka mas'ale ahaan saas waay tacyiin ulashkhaas hadda inaan halkan uga hadlo ma rabo laakiin mas'aladu saas waay sidaa marka in loo ogaado mas'aladuna inay saa u culus tahay qisada xaadib baa hadda noo keentay un oo aad u badatay xaadib qisadiisii mas'aladii xaadib ka dhacdoo kale ninkay ka dhacdo qisada xaadib ha loo deliishado nin aynan ka dhicin laakiin mas'alada xaadib oo kale in xaadib mas'aladiisa laga daba wado waxay noqonaysaa marka doodii oo laga leexiyo meeshii ay lahayd taasina cilmi ma aha waxa uu yidhi marka icmaluu maa shi'tum inuu alla yidhi faqad kafartu lakum wabiannahu laa yadkhulu naara wabiannahu laa yadkhulu ma gelaayo annaara naarta axadun axad baayaca taxta shajarati geedda hoosteeda kula mubaayacooday nebiga geed geedaha ka mid ay ahayd markaa nebiga waxaa loo soo sheegay cusmaan in la dilay ayaa loo soo sheegay markaasuu dadkii kulmiyey geed hoosteed bay fadhiisteen markaa u dhoweyd halkaasaa nebiga lagula mubaayacooday inay nebiga yacni baayacuu cala almowt markay ka dhimanayaan inay nebiga la jiraanay kula mubaayacooday baycada qur-aankaa ilaahay ku sheegay laqad radia allaahu cani اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara geeddaas marka iyada masiyo gaar iyo qiimo gaaroo ay lahayd ma jirto cumar xilligiisii baa waxuu arkay dad geedda aadaayo oo hoosteeda uu salaad ku tukanaayo oo ula qasdaayo iyo ayuu cumar arkay markaasuu wuxuu yidhi waa maxay waxaan ummadihii hore waxay ku halaagsameen aahaarta ambiyadooda oo ay tatabucaanay raacraacaan marka riwaayadka qaar waxay leeyihin geedda waa la jaray qaar waxay leeyihin geeddii waa qarsoontay ibnu cumar riwaayada marka bukhaariga ku sugan asxaabta waa ku farxeen marka geeddii markii meeshii laga waayey way ku farxeen ibnu xajar wuxuu leeyahay sababkay ugu farxeen waxay ahayd waxay ka cabsadeen dadka dambe inay u qaataan geeddan in barako gaara iyo macno gaara ay ku jirto oo nafci iyo dur inay leedaho meeshaas shirki ka yimaado ibnu xajarka kitaab ulmaqaasiga iyo sidaasuu leeyahay marka waxa uu yidhi bal qad radia allaahu canhum bal qad radia allaahu ilaahay baa ka raalli noqday canhum iyaga xaggooda waraduu canhu iyagana ilaahay bay raalli ka noqdeen wa kaanuu waxay ahaayeen akara min alfin waarbacimia kun iyo afar boqol ka badan bay ahaayeen wayashhaduuna waxay qirayaan biljannati jannada ay ugaga marqaati kacayaan liman ruux ayay ugaga marqaati kacayaan jannada shahida lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka uu ugaga marqaati kacay cid allaale ciddii rasuulka uu janno uga marqaati kacay iyaguna janno ugaga marqaati kacayaan kal casharati tobankii oo kale wa haabit ibni qays ibni shumaas oo kale wa hayrihi iyo hayrkoodoo min asaxaabati ah in allaale intii nebigu janna uga marqaati kacay iyaguna janna uga marqaati kacay halkan marka waxaa ku jirto ciddii nebiga janno uu ku sheego ugaga marqaati kaca uga marqaati kaca ciddii kale soo maaha ha ku sheegin hadday wanaagsan tahayna waa loo rajaynayaa rajo un joog kelimaadka marka lamidkaa waxaa ka mida kelimatu shahiid ayaa ka mida shahiid fulaan in la yidhaahdo waa laga fiican yahay bukhaari waa baabaysanayaa baabun laa yaquulu shahiid kani waa baab buu leeyahay shahiid ma dhahaayo fulaanu shahiid la dhihi maayo sababtoo ah shahiid macnaheedu waa ahlu jannow qofkanna ma ogid adiga daahirkiisaad ogtahay qalbigiisa ma ogid adiga waa kaa qarsoonyahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday xilligiisii nin raraaya rasuulka hashiisa oo jihaadkiina ku jiro ayaa leeb ku dhacay markaasaa waxaa la yidhi hanii'an lahu shahaada bogaadin baa u sugnaatay oo shahaado ayuu helay markaasuu nebigu waxa uu yidhi maya kallaa sidaa inay tahay iska daaye ina ashamlata alatii akhadahaa lataltahibu calayhi naar ou kamaa qaala sal l slam go-i uu haniimada ka bililiqaystay ou ka khiyaanay ayaa naarta uu kula gubana idinkana saa baa leeyihi bukhaari marka xadiid kalena waa sidaasoo kale macnaha le waa jirtaa ninkii yacnii intuu wacdaraha dhigay oo gaalada shafay oo saxaabadu ay la yaabeen markii dambena markaa nebigu uu yidhi huwa fi nnaar ninkan waa ahlu naar markaasaa la yaabay markii la dabagalayna waxaa la ogaanay waa dhaawacmay dhaawacii buu u adkaysan waayo waa isdilay waa isdilay markaasuu ninkii wuxuu yidhi ashhadu an marka nebiga waa loo sheegay calayh salatu slam markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annii rasuulullah markaasuu weliba riwaayadka qaar ay leeyihiin wa ina allaha la yu-ayidu hada اddiina birajuli اlfaajir ilaahay diinkan wuxuu ku ayidayaa uu ku xoojin karaa qof faajir iska ah marka lama oga ruuxa marka waxaa weeyaan ma ahan marka ruuxa jihaadka ku jira in la caynaya ma aha isaga in loo danni xumaynaayo ma aha laakiin waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo narjuu lahu shahaada saasaan u rajaynaynaa ama naxsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu laakiin taskiyada maya waxaa kaloo lamida fulaanun mu'min in sha allah in la dhaho iyada maxaa yaele mu'min markaad leedahay waa iimaankii kaamilka ayba ka warramay waxaa ka mida fulaanun marxuum dadku waa isticmaalaan marxuumkii hebel ahaa marxuum macnaheedu waxay tahay nin loo naxariistay waa adiga ma ogin in la cadaabaayo iyo in loo naxariistay midna maogin nebigu waxaa la yidhi wamaa adrii maa yufcalu bii walaa bikum rasuulkaasaa dhahaya calayh isalaatu wasalaam qofku marka hadday cajabi weyso intaanoo daliili intaanoo aqwaal asay jirtaa bacd naas marka waxaas waxay leeyihin tuhmo waaye yani waxaa la tuhmaa dadkaas iyo qoladaas iyo koocdaas iyo fulaan iyo wax tuhmaa ma jiree waxaa weeyaan rajada iyo in sha allah in lagu daraa fiican ninku hadduu daahiran meel fiican oo ku dhintay haddii meel xun oo ku dhintayna de markaas in la yidhaahdo waa u cabsanaynaa lama dhihi kara markaa xataa naartuu galaan adi ma ogin dhinaca kale xadiidkii nebiga waxuu ahaa sala allahu calayh waali wasalam abu hureyre uu warinaayey ninkii nin kale intuu soo maro oo dembi iyo xumaan samay jiray markaasuu dhihi jiray yaa haadaa aqsir wargaabso ilaahay ka cabso markii dambaa kii wuxuu yidhi abucita calaya raqiiban warnium adaa la ii kaa soo diray ma iska kay dhaaftid markaabuu wuxuu yidhi ninkan intuu carooday buu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allahu lak ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay makuu dembi dhaafaayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi man da ladii yata'allaa calaya an laa aqfira lifulaan kii igu dhaaranaya aniga aawa inaanan hebel u dembi dhaafaynin aawa markaa wuxuu yidhi adigana kanna ilaahay waa u naxariistay midkaanna ilaahay waa cadaabay marka waxa ilaahay gacantiisa ku jiro ha ku dhaarana faqiihana marka waxaa la yidhaahdaa shaekhulislaam ibnu taymiya siduu dhaho ninka faqiiha ah waxaa weeyaan waa ninka aan dadka ka quusinin naxariista ilaahay isla markaana aan cadaabka alle ka aamin gelinin marka faqiiha ninkaas laakiin haddaad u shaabad iska wadato kanna waa saan kanna waa kan kaad jeceshahayna aad yacnii mu'min uu yahay oo boqol kiiba boqol dhammaystiran kaan nacab tahayna uu yahay yacnii cay midda ugu daran aad ku samaysaa waxaa taa macno ay samaynaysaa malaha ayb wayashhaduuna biاljannati liman shahida lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali waslm kalcasharati oo kale wa haabit ibni qays oo kale ibn shamaas wahayrihim iyo hayrkooda min asaxaabati wayuqiruuna waxay qirayaan bimaa tawaatara bihi naqlu wayuqiruuna waxay qirayaan bimaa waxa tawaatara ou ku tawaaturay bihi kaaba annaqlu bimaa tawaatara annaqlu soo guurinta bihi waxa ay ku tawaaturtay bay qirayaan can amiiri اlmu'miniina amiiruاlmu'miniin xaggiisa laga soo guuriyey cali bn caliy bn abi aalib radi allahu canhu caliy bn abi aalib radi allahu canhu wagayrihi iyo kayrkeys oo min ana khayra hadihi اlummati calina waa laga soo guuriyey hayrkiina waa laga soo guuriyey taana way rumaynayaan oo ah min anna khayra haadihi اlummati ummaddan tan ah ka ugu khayrka badan bacda nebiyiha nebigeeda kadib abubakrin weeyaan uma cumaru cumar baa ku xiro wayuhallisuuna waxay ku saddexaynayaan bicuhmaana cuhmaan wayurabbicuuna waxay ku afaraynayaan bicaliyin radia allahu canhu cali kamaa dallat calayhi alaahaar sida ay tustay aaahaarta halkaan hadda wuxuu soo galay khulafaa raashidiin say u kala fadli badan yihiin abubakr uma cumar uma cuثmaan uma cali xadiidkii bukhaari uu warinaayaa tilmaamaya oo ibnu cumar uu yidhi kunaa nukhayiru wالnabiyu bayna adhurinaa asxaabta ayaan kala khayr badnaysii jirnay nebiguna uuna dhex joogo fanaquulu waxaan dhihi jirnay abubakrin uma cumar uma cuثmaan nebiga waa nagu dhex jira waa na maqlayaa mana naga celi jirin marka taasaa deliil mas'aladan marka la joogo marka laba mas'alo waa in la kala sooco mas'alo waxay tahay mas'alada ku tacalluqdo fadliga mas'alana waxay ku tacalluqdaa khilaafada mas'alada fadliga marka la joogo abubakar inuu ugu fadli badan waa laysku waafaqsan yahay uma inuu cumar ku xigo waa laysku waafaqsan yahay ahlu sunnaha yaa saddex ah waa isku khilaafsan yihiin bayna ahli sunna qaar baa waxay dhahayaan cali baa saddexa cusmaan baa afar qaar baa waxay leeyihin cusmaan baa saddex ah waa aamusaha inta bacd qaar waxay leeyihin cusmaan baa saddexa cali baa afareeyo calaa khilaafin baynahum laakiin waxay u badan yihiin cusmaan inuu saddex yahay calina afar yahay saasaa loo badan yahay idan marka ninka mas'alada ninka lagu saddexaynayo xagga fadliga ninkii yidhaaha waa cali ah waxaa la leeyahay waa qowlkaaga waa laga raajixsan yahay laakiin asal wax lagu bidcaysiiyo ma aha laakiin asal wax lagu bidcaysiiyo sunnada qofka looga saaro ma aha alfaman maleeyo yaa saddex ah fadliga xaggiisa ma laysku bidcaysiiyo ninka hadduu cali yidhaahdo shiici ma aha yacnii shiici oo sunnada laga saaray ma aha waxaa kaloo iyada meesha ku jirto laakiin mas'alada khilaafada say u kala horreeyeen abubakar markii dambe cumar uma cuثmaan uma cali saas usu waay ninkii marka mas'aladaas khilaaf ka keeno oo yidhaahdo abubakar uma cumar uma cali yidhaahdo oo cuثmaan ka boodo khilaafata cuثmaan inkiro oo diido imaam axmed waxa uu yidhi fa huwa adallu min ximaari ahlihi waa nin baadiyaysanoo dhunsan waa mas'ale marka layskaga bixin karo waa usuulu ahli sunna ninka sidaa yacnii qabo ahlu sunnaha waa looga saari karaa taa keliya halkan marka haddaan ka faa'iidaysanno ahlu sunnada maxaa looga baxaa qofku inuu ahlu sunnati waljamaaca yahay muxuu uga baxayaa wuxuu uga bixi karaa inuu ku khilaafo ahlu sunnada mas'ale asal ah oo ahlu sunnaha ku ijmaaceen asal kulli ah as an yukhaalifa ahla sunnati biaslin kulliyin asal kulli ah inuu ahlu sunnaha ku khilaafo asalka kulliga waxaan ujeednaa alasmaa sifaadoo kale waa asal qadarkao kale waa asal masaladan saxaabada waa asal wamaa ilaa daalik iimaanka masaa-isha ku tacalluqda waa asal waxyaabahaas asal ahlu sunno ku ijmaaceen ruux hadduu ku mukhaalafeeyo ahlu sunnada wuu uga baxayaa goormaa weliba la dhihi karaa waa mubtadic ninkaas waxaa dhici karta inuu intuu asal ku khilaafo haddana aan laga saarin ahlu sunnada maxaa yeeley haddii khila mukhaalafada uu sameeyey hadday ka dhalatay ijtihaad ninkuna uu ijtihaad ahal u yahay ijtihaad uu ku gafo ma laga saarayo ahlu sunnada maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa allana wuxuu yidhi qad facaltu ninka marka hadduu gafo mujtahidna yahay walow mas'ale caqiide aba ha ku gafee macduur weeyaan maa yacnii laysa kullu man waqaca fi lbidcati yani inuu mubtadic yahay macnaheedu maaha sida qof walba kufri ku dhacaa inuunan kaafir u ahayn ayna uga laasimaynin mar walba masalada yacnii dhinaca kufriga waa xoogaa la saaraa laakiin dhinaca tabdiica waxaad moodaa uun iska soco inay tahay ruuxa waxaa kaloo ahlu sunnaha looga saari karaa shay kale asal kuma khilaafsana ahlu sunnada laakiin wuxuu ku khilaafsan yahay masaa'il aan asal ahayn laakiin mashhuur ah furuuc tiro badan oo mashhuur ah oo caan ah ayuu ahlu sunnaha ku khilaafayaa kaasoo kale marka oo ka baxaya ahlu sunnaha oo uga baxaya wacalaa dalika ayaa xaqaqa alimaamu shaaibiyu fi اlictisaam imaamu shaaibi baa ictisaamka sidaa ku taxqiijiyey marka mushkilada maanta ugu darana waxay tahay dadka ahlu quluwiga dhinac kastaa ka soo jeedeene mushkiladooda waxay tahay qof baa sunnadii laga saarayaa maxaa sunna looga baxaa ma yaqaano sunnadan qofku muxuu uga baxayaa ma yaqaano iska saaray ayb qof kastoo ay bidcadii ka dhacdo mubtadic ma noqonayaa haddii mas'aladaa la keeno ahlu bidcadaha difaacina la leeyahay ahlu bidcada yaa la difaaci waa shaekhulislaam iyo culamada muxaqiqiinta waxay taxqiijinayaan haddii baabkaas la furana waxaa la keenayaa dad usuul ku khilaafsan ahlu sunnaha asal ku khilaafsano haddana aan la tabdiicinaynin ayaad arkaysaa marka wixii ruux hadduu ijtihaad ku gafo hadigiisu maqfuur waayo waana caam aayadda cumuumkeedaana culimmadu ay ka qaateen marka masaa-ishaas tarawi bay u baahan tahay taa unbuu marka labadaas meel buu sheegaya wayuqiruuna waxay qirayaan bimaa tawaatara bihi naqlu bimaa waxa tawaatara naqlu naqliga uu ku tawaaturo bihi isagaba can amiiri اlmu'miniina amiirulmu'miniin xaggiisa caliy bn abi aalibin radia allahu canhu uga tawaaturay wagayrihi kayrkii min ana khayra hadihi اlummati ummaddan ka ugu khayrka badan bacda nebiyiha nebigeeda ka gadaal abubakrin inuu yahay uma cumar uu yahay wayualliuuna bicusmaana ayay saddex uga dhigaan wayurabbicuuna bicaliyin radia allahu canhu kamaa dallat calayhi اlaaahaar cali baa isagu wuxuu yidhi ninkaani iga fadilo cumar ama abubakar iga fadilo jaladtu jalda almuftari waa jeedlayaa buu yidhi siddeetan karbaash baan ku dhufanayaa been abuuradka jeedalkiisaan ku dhufanayaa ruux been abuurtay shiicadood cali baan rabnaa bay leeyihin haddana waa maca daalika yukhaalifuuna waxaasoo dhan wakamaa ajmaca asaxaabatu say saxaabada ugu ijmaaceen calaa taqdiimi cuhmaana cuhmaan horumarintiisa fi lbaycati baycada ay ku hormariyeen maca ana bacda ahli sunnati iyadoo ahlu sunnaha qaarkood kaanuu ay ahaayeen qad ikhtalafuu inay isku khilaafeen fii cuhmaana cuhmaan wa caliyin radia allahu canhuma bacda اtifaaqihim kolkay iswaafaqeen kadib calaa taqdiimi abi bakrin wa cumar abu bakr iyo cumar horumarintooda markay isku waafaqeen kadib ayuhumaa afdalu yaa fadli badan isku khilaafeen faqadama qowmun qole waxay hormariyeen cuhmaana cuhmaan wasakatuu way aamuseen ow amase rabacuu bicaliyin cali bay ku afareeyeen waqadama qowmun qolana waxay hormariyeen caliyan cali wa qowmun qowmna tawaqafuu mas'aladaa weyba ka istaageen laakiin istaqara laakiin wuxuu ku sugnaaday amru ahli sunnati ahlu sunnada arrinkooda calaa taqdiimi cuhmaana cuhmaan horumarintiisa uma caliyin kaa dabadeed cali amru ahli sunna markii dambe saasu ku sugnaaday buu leeyahay wain kaanat hadihi اlmas'alatu mas'aladan haba ahaata buu yidhi mas'alatu cuhmaan waayee mas'alata cuhmaan acnii mas'alata cuhmaan baan u jeedaaye wa caliyin iyo cali haba ahaata buu yidhi laysat inaynan ahayn min alusuuli usuusha allatii taas oo yudallalu lagu baadiyeysiinayo almukhaalifu fiiha midka khilaafka ka keeno cinda jumhuuri ahli sunna ahlu sunnaha jumhuurtooda agtooda ayb mas'aladan dambe ahlu sunnaha badankood yani waxba kuma tadliiliyaan waa mas'alada ku saabsan fadliga cusmaan iyo cali yaa saddex laga dhigaa masalada ku tacalluqda laakiin alatii midda yudallalu fiiha lagu baadiyeysiinayo waxaa weeyaan mas'alatu lkhilaafati khilaafada mas'aladeeda wadalika annahum ayagu yuuminuuna waxay rumaynayeen ana alkhaliifata khaliifada bacda rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali waslm rasuulka ka gadaale abu bakr inuu yahay uma cumaru cumar uma cuhmaanu uma caliyun waman dacana qofkii duro fii khilaafati axadin axad khilaafadiisa oo min haaulaa'i kuwan ah fahuwa isagu adallu waa ka dhumid badan yahay min ximaari ahlihi ehelkiisa ama gurigiisa dameerka joogo isagaa ka baadinimo badanoo ka lunsan yani halkan marka waxaa weyaan hadalkan hadal imaam axmed giriw oo ka tibaastay tanna marka iyadu waa taas masalatu اlkhilaafa iyo masalatu yani tafaadulka kala saarta oo sidaa u ogaada masalada marka khilaafada waa laisku tabdiicin karaa waxa laysku tabdiiciyaana ama qofka sunnada looga bixiyaana waxay tahay asal min usuuli ahli sunna inuu khilaafo can yacni marka ama uu khilaafo waxyaaba aan asal ahayn furuuc badan oo mashhuur ah inuu khilaafo khilaafkiisu yani uu bato mar walbaa nin shaad iska ah uu yahay dad badanoo marka waxaa jira masaladan iyagu khilaafada cumaan aada ugu sibqaday waxaa ka mida sayd qudbi baa ka mida oo isaga wuxuu yidhaahdaa khilaafada cumaan kaanat fajwatan iska waxay ahayd uu leeyahay yani fajway ahayd kaanaba yani khilaafadii cumar iyo tii cali wax uun soo boodo iskaga dhexayso unbay ahayde wax macno le ma ahayn buu leeyahay khilaafadii cumaan buu duraya cadaala alijtimaaciya iyo ayr hayruhu min alkutub oo uu qoray marka in waxyaabaha layska ilaaliyo sayd qudbina kutubaha laga qoray dabcan iyo waxyaabaha looga hadlay waxa ugu fiican waxaa weyaan maqaalaadka maxamuud shaakir uu ka qoray sheekh maxamuud maxamed shaakir maqaalaadka uu ka qoray dad badanna marka waa ku ta'aursan yihiin waxaa dhici karta ummad fara badan inay dhinaca xamaasaadka iyo isaga ta'aursan yihiin ayago nacam laakiin maa yan maa tandawi kutubuhu inaynan aqoonin marka ruuxa waxaa fiican diinkiisa can cilmin inuu ahaado ee inuuna iska noqonin qof walba isaga sacbi un keliya nacam wahuwa laa yacrifu maa yani kutubihiisa ku qoran ama waxa uu xambaarsan yahay isagoon ogeyn fikir aadan adu aqoon u lahayn haddaa u doodaa ugu xun adduunyada ruux u doodo fikir uusan aqoon u lahayn wax ka xun malaha wayuxibuuna waxay jecel yihiin ahlu sunnada ahla beyti rasuuli llaahi sala allahu calayh waali wasalam ahlu beytka nebiga ay jecel yihiin wayatawallownahum wala ayay siinayaan wayaxfaduuna way ilaalinayaan fiihim iyaga waxay ku dhowrayaan wasiyata rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam wayaxfaduuna waxay ilaalina way dhowrayaan wasiyata rasuulillaahi nabiga dardaarankiisii oo fiihim iyaga ku saabsanay xaysu qaala markuu yidhi yowma hadiiri khum hadiiri khum maalinkeedii hadiiri khum waxaa la yidhaha hadiir khum meel waxaa weeyaan oo maka iyo madiine u dhaxeeyo oo biyo leh hadiirta waa meesha biyaha leh oo yani geedaha ay ka baxaan iyo marka iyagoo meelaha maraaya ayaa khudbadaani ay ka dhacday meeshay ka dhacdaa hadiiri khum la yidhaha marka dardaaran buu nebiga siiyo aalu beytkiisa in la ilaaliyo oo la wanaajiyo oo la maamuuso yowm hadiiri khum ayaa la yidhaha siddeed iyo tobankii dulxijay dhacdaan shiicadan raafidada hadda iiraan iyo ciraaq maalintaas yowmu ciida u yahay yowmu ciidin ayay ka dhigtaan haddii la yidhaha baabkan yani haddii la furo nin kastaa maalinkii nebiga uu qudbeeyey yani hadduu ciid ka dhigto ciid maba dhammaata ma dhammaanaysa ayb xayثu qaala markuu markuu yidhi yowma qadiirikum udakirukum اllaha ilaahay baan idin xusuusinayaa fii ahli beyti baan idinku xusuusinayaa ahlu beytkayga xaggooda allaan idin xusuusinayaa o idinku xusuusinayaa fii ahli beyti anin qoyskayga ahlu beytka ahlu beytka nebiga markayaa soo gelaayo waxaa soo gelaya dabcan qoyskiisii muslimiinta ah xaasaskiisiina waa ku jiraan shiicadu marka waxay leeyihiin aalu beytka cali iyo raggaana hala yani jeclaado xaasaskan hala caayo asay ku keenayna ninku xaaskiisa qoyskiisa soo maaha marka waxaa aada masalada u taxqiijiyey ibnulqayim jalaa-ulafhaamka marka aalubeytka nebiga marka laga hadlaayo marna waxaa looga hadlaa sadaqada iyay ka xaaraam tahay dhinacaas marka laga hadlaayo waa reer banilmudalib iyo waxa waaye bani hashim sadaqada waa ka xaaraam iyagaa aalubeyt la dhahaa markaas mararka caamka ay tahayna aalubeytka nebiga aswaajtiisa waa ku jiraan bideliili marka atexyaadka la akhrinayo siiqooyinka salliga waxaa soo aroortay aswaajta nebigana in lagu darana aswaaju rasuulilaahina in lagu daro marka waxaa la isweydiiyaa ahlu beyt yani xaasaska nebiga dadka ay xoreeyaan sadaqada waa u bannaan tahay caaisho bariiro ayay xoreysay sadaqana waa u bannaanayd laakiin ahlu beytka yani kale dadka ay xoreeyaan sadaqada iyaga waa ka xaaraam sidoo kale sida xadiid abi raafic ku sugan ibnulqayim wuxuu uga jawaabayaa qolana aalubeytnimadooda asaalo waayo qolana aalubeytnimadooda sababay ku timid xaasaska nebiga aalubeytnimadooda sababay ku timidoo nikaaxa keenay laakiin kuwan waa asaalo kuwa asaaladaa marka nin allaale ninkay xoreeyaanna sadaqa ma qaadan kara laakiin kuwan sababka ku yimid ayagu cidda ay xoreeyaan sadaqadaa u bannaanaanaysaa waxaa weeyaan marka aalub nebiga xaasaskiisa in la caayaa khatar waaba lagu gaaloobaaba maxaa nebigay cayo u noqonaysaa alxasan bnu lxasan ibn xasan ibni caliyin ayaa mar mararka ka mida agtiisa waxaa lagu caayey nin baa yacnii waxaa lasoo qabtay caaisha iyo wax ka sheegaya markaasu wuxuu yidhi ninkan waxa laga qabto maxaa u caaynayaa lihi innahu min daa'ifatika daa'ifada adig ku taageersan waaya lihi ninkan ima taageersan uu yidhi sababtoo ah ninkan awowgay buu caynayaa buu yidhi ilaahay wuxuu leeyahay alkhabiiثaatu lilkhabiiثiin wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaat haddii la yidhaha yacni ninka xaaskiisa haddii la caayo oo zinay wax lamida lagu tuuma ninka la joogaana waa caayan yahay soo maa khatar waa marka masalada ayada wuxuu leeyahy marka wayuxibuuna ahla beyti rasuuli illahi wayatawallownahm wayaxfaduuna fiihim wasiyata rasuulilah marka walaha asxaabtana waa la siinaa aalubeytkana waa la siinaa laakiin shiicada waxay leeyihin maya walaau aalilbeyt ma sugnaan karo ilaa bibaraa'ati asaxaaba saxaabada ilaa bilbaraa'ati can asaxaaba saxaabada in laga beri noqdo maahane aalubeyt maba jeclaa karti labada meel islama gelaan haddaa aalubeytaan jecelahay dhahdo waa inaa kuwaana gaalaysiiso asxaabtana cado laakiin labadooda asxaabtiina waa jeclahay aalubeytna waa jeclahay meel isugu imaanayaan bayli waa abaadiil ayagu ay samaysteen walidaalika markay leeyihiin soomaalida waxay aaminsan yihiin dowladda keliyaoo salmaan rushdi ka hadashay waa shiicada dowladdeeda kuwan kale maxaa ku dhacay bay ku leeyihin oo dembiga salmaan rushdi ou galay iiraanba waa gelaysaa waa waa ku jiraana yaa iyagu ka qabanaya taama la isweydiiyeen liannahum yu'minuuna waxay rumaysan yihiin caa-isho inay xumaan ku dhacday saasay rumaysan yihiin ninkii caa-isho caayey nebiguna saa aragta yani yani xaaskiisa ilaa yani u ka dhintay ay ahayd ninka caayey caaisha nebiga miyounan caynin oo zinay wax lamida ku tuuray marka salmaan rushdi intuu yidhi oo kale aayatullana yidhi wax ka qabta u baahan yaha marka dhar kala duduwan haddii dadka loo gashto waa dhibaato nimanka iyaga laftirkooda raafidada iyaga laftirkooda kufaar ah maxaa yeelay qur-aanka naaqis inuu yahay qabaan waxay qabaan saxaabada gaalaysiintooda ninka saxaabada gaalaysiiya muxuu yahay qur-aankuu beeniyey soo maa illa ilaahay wuxuu leeyahy anaa raalli ka noqduu leeyahay isaguna may uu leeyahay wuxuu leeyahy markaa ilaahay markaas raallibuu ka ahay laakiin gadaal markuu nebiga dhintay kufriyeen buu leeyahay dayb haddii saa la yidhaha ilaahay ma ogeyn miyaa inay kufri doonaan ma ogeyn miyaa ilaahay maka qarsooneed muxuu qur-aanka ugu qur-aankan ilaa qiyaami saaca ila in la akrinaayo ilaahay og yahay hadday gaaloobi lahaayeen waa sii sheegi lahaa ilaahi subxana watacaala ammaantaana ma siiyeen ayb marka qolaha iyagu marka alraafidatu kufaarun marka la leeyahay takfiir mulaqa waa tacyiinkooda baab kale u leeyahay waa isdhehena yani waa khayray leeyihiin iyo soo dhow yihiin iyo laa kuwa iiraan walaa kuwa iiraan waa raafido kuwan lubnaan xisbullah iyo laleeyahy waa raafido ciraaq kuwa jooga waa raafido kulluhum calaa fii khandaqin waaxid weeyaan wayuxibuuna marka wuxuu leeyahay waqaala ayضa lilcabaas cabaasba wuxuu ku yidhi camihi adeerkiis waqad ishtakaa ilayhi wuxuu kaga cawday ana bacda qurayshin quraysh qaarkood yajfuu bani haashimin reer bani haashim inay goynayaan cabaas baa nebiga kaga cawdo wuxuu yidhi qurayshtii qaar ka mida ayaa reer bani haashim xooga geeska ku riixaya faqaala waxau yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtee laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxibuukum lilaahi ilaa ay ilaahay dartii idiin jeclaadaan waliqaraabatii qaraabada a ila tihiinna ay idiin jeclaadaan darteed sidaa marka waa ka imaam axmed baa fadaail saxaaba ku soo saaray marka ahlubeytka nebiga in la jeclaado annagu diinkeennay ka mid tahay shiico meel looga fadhiya maa laakiin shiicigu wuxuu ku leeyahay anugu cali baan tacdiimiyaa adna cali baa necab tahay buu ku leeyahay de cali sidee baan ku necbanaya haddaan cali qadarkiisiina aanan dhaafsiinin hoosna aan uga dhigin cali sidee aniga ku necbanahay marka wuxuu rabaa nin kastaa quluwigiisa haddaad ka dheeraato waxbuu waa wuxuu ku leeyahay sida ay nasaaradu muslimiinta u dhahaan idinku haddaad muslimiintihiin ciisaad caysaan bay ku leeyihiin muslimiinta ciise ma caayaan waa ogtihiin nebi bay ka aaminsan yihiin laakiin keliya maxay dhahaan ilaah ma ah ina ilaahna ma ah in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi meeshaasi jooga intaasay ayagu caay u arkaan marka nimankan marka tasawufka ku noqday yani ahlu quluwiga ah ee shirkiga ku dhex jira marka la yidhaha awliyadu waxna ma tare nafci dur midna ma laha awliyada ha caynin caymiya nafci dur ma laha kuwan shiicada haddaad tidhaahda cali ilaahna ma aha ee abuubakarna kama fadli badna ee abubakar uma cumar uma cufaan uma cali aad tihaahdid cali waa caysay buu ku leey mar haddaad abubakar ka fadlishay caymiyaa taa marka marka sidaa ma ah marka qolo kasta ahlu quluwiya ma jecla mar walba cadaaladda ma jecla waayo wuxuu yidhi marka wa qaala in allaha istafaa tacdiimka saxdaana waa midka sharciga dawaabidiisa ku qotomo waqaala waxau yidhi in allaha alla istafaa bani ismaaciil ilmo reer bani ismaaciil reer ismaaciil ayuu doortay wastafaa min bani ismaaciila wuxuu ka doortay kinaanata kinaana wastafaa min kinaanatana qurayshin buu qurayshan buu ka doortay wastafaa min qurayshinna bani haashim buu ka doortay wastafaanii aniguna waa i doorto min bani haashim buu iga doortay ayb halkaa marka maxaa xadiidkaana marka waxaa warinaya imaam muslim waxaa laga qaadanaya marka carabtu inay ka fadli badan yihiin acaajimta carab iyo cajam yaa fadli badan carab baa fadli badan qofka hadduu yidhaha ka waran laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin saasuu nebigu yidhi miska hor imaanayaan xadiidkan iyo kaas maya kaas wuxuu ka hadlayaa qof qof qof qof marka la sheegaayo carab iyo cajam kalama fadli badna taqwaday ku kala fadli badan yihiin inna akramakum cinda allaahi atqaakum ayaa taala markaas laakiin jinsiga carab iyo jinsiga cajam yaa fiican marka la yidhaha jinsulcarabaa fiican maxaa yeele ilaahay baa doortay khaatamrisaalana iyagu inuu ka soo dhex baxo u doortay ilaahay subxaana watacaala carabta oo la jeclaadaana min aliimaan iimaankay ka mid tahay luqada carabigoo la jeclaado dadka carabtaoo la jeclaado dhaqankoodoo la barto diinta oo la fahmay ka mid tahay haddaadan dhaqan carbeed aqoonin carabta aadan luqadeeda garanaynin qur-aan ma fahmi karti qur-aankii ma fahmi karti ilaahay intaasoo luqada iyadoo ay jirta ayuu qur-aankii luqa carabiya u doortay soomaalida waxaa lagu beeray carab nacaybku marka wuxuu ka yimid waa dasiisatun garbiyatun waa dasiiso oo reer galbeed wataan oo waxaa la rabaa ummaddani marka carab laga fogeeyo yaa loo geynayaa marka carab kayrkeed cajab maxay ka faa'iidayaan ummaddan marka xabad ay ka faa'iidayaan marka haddii luqada carabiga laga dheereeyo oo luqaad ingiriis iyo la baro diintoodii markaa ma fahmayo mase waa fahmi karaanoo luqo kaleoo aan luqa carabiya ahaynoo diin lagu fahmi kara mayaa jiraan dhadhanka diinka luqa carabiya ku ay leedahay qur-aanka markuu masaa-isha yacni culummadu tafsiirka markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan qofku waa inuu yaqaano dhaqanka carabta ee waxyigu markuu soo degaayo ay carab ku dhaqmi jirtay curfigoodii inuu garanayo curfigooda wax badan baa lagu qiyaasaa mararka qaar kutubaha fiqigana waa ku arkeen marna nacaybku mas'ale meel kale naga soo gashay oo foolxun badanaana sida qaalibkaa ninku hadduu luqadan carabiga ka warqabo iyo ninka aan luqa haqaafadiisu ay haqaafa carabiya aynan ahayn labadooda diinta waxaa u nugul midka haqaafada carabiga leh wax la ogyahay nin aduu haqaafa firanjiya leh haqaafa oo firanji nin leh aab iska weynaysiina ummaddan inuu u tara iska dawaab iskala weyn yahay wax aan jirin buu iskula weyn yahay waxay yihiin jireen ayb wayatawallowna aswaaja rasuuliillaahi marka annaga diin ma bara karno annagoon carab xiriir la yeelanin ma bara karno annagoon xiriir la yeelanin carab maxaa yeelay diinkan dadkana soo nebi moxamed uu ku tegaa nebi moxamedna waa carab ayb wayatawallowna aswaaja rasuuliillaahi xaasaska rasuulka ayay jecel yihiin ay wala siinayaan ummahaati lmu'miniina ahaa mu'miniinta hoyooyinkooda wayu'minuuna waxay rumaynayaan biannahunna iyagu aswaajuhu inay yihiin xaasaskiisa fi laakhirati aakhiro khusuusan gaar ahaan khadiijata radia allahu canha khadiijo bintu khuweyli umma akari owlaadihi owlaadda nebiga badankood tii dhashay ahayd wa awala man aamana bihi qofkii rumeeyey tii ugu horraysana ahayd oo min annisaa dabcan haween nebiga wax rumeeyey waxaa ugu horraysa khadiija radia allahu canha ayb wacaadadahu calaa amrihi qofkii ugu horreeyey wacaadadahu wa awalu man wa awala man qofkii ugu horreeyey ahayd caadadahu ku taageeray calaa amrihi nebiga amarkiisa arrinkiisa wa kaana lahaa khadiijo waxay lahayd minhu min annebiy nebiga xaggiisa waxaa u sugna waxay lahayd almansilatu alcaaliyatu mansilada sare wa kaanat almansilatu alcaaliyatu lahaa mansilada sare waxay ahayd lahaa mid iyada u sugnaatay minhu nebiga xaggiisa kaga sugnaatay wasidiiqatu bintu wasidiiqata oo khusuusanna gaar ahaan asidiiqata binta sidiiqi ahayd caaisha binti abi bakrin radia allaahu canha allatii taas oo qaala fiiha nebiyu nebigu uu ka yidhi xaqeeda sala allahu calayh waali wasalama fadlu caaishata caaisho fadligeeda cala annisaa'i haween ay ka fadli badan tahay haweenka ka fadli hariidi hariidka calaa saa'iri dacaami cuntada inteeda kale sida hariidku uga fiican yahay oo kale iyay uga fiican tahay haweenka intooda kale ahariid waxaa la yidhaha muunfada iyo maraqa iyo hilibka say uga fiican yihiin cuntada kale yay uga fiican tahay caaishane haweenka intooda kale iyada iyo khadiijayaa fadli badan baa laga hadlaa inay khadiijo fadli badan tahay nusuusta qaar baa tusayso waxay u soo deliishadeen culammada qaar khadiija jibriil baa soo degay markaasuu waxyi yacnii wuxuu yidhi khadiijo u sheeg ilaahay inuu salaan u soo akhrinayo caaishana radia allaahu canha iyada waxaa jibriil unbaa ku salaamayey ayaa la yidhi marka jibriil ayaa salaam kuu soo akriyay ilaahay baa kuu akriyay waa kala weyn yihiin taasi baa lagu fadilaa marka iyo waxyaa nusuuska ayb fadlu caaishata cala الnisaaءi ka fadli hariidi calaa saa'ir الطacaam wayatabara'uuna waxay ka beri noqonayaan ahlu sunnadu min dariiqati rawaafidi raafidada dariiqadooda aladiina kuwaas oo yubqiduuna asaxaabata saxaabada nacayo wayasubuunahum caayinayo wa dariiqati nawaasibi ayay ka fogaanayaan qolada nawaasibta loo yaqaan aladiina kuwaas oo yu'duuna dhibaayaan ahla albeyti ahlu beytka nebiga dhibaayaan biqowlin war ku dhibo ow amase camalin camal ku dhibayo laba qolaa jiri jirtay raafido naasibo raafidadu waxay ku badnaayeen kuufa shiicadu yacnii kuufa iyo dhulkan ciraaq dhinacaasay ku badnaa shaamna nawaasibtaa ku badnaa nawaasibta ayagu laakiin aalubeytka waa caayi jireen laakiin ma gaalaysii jirin sida shiicada raafidadoo kale ma aanay ahay marka labada dariiqaba marka ahlu sunnaha waa ka beri aalubeytka nebigana ma caynayaan asxaabu rasuulillahina ma gaalaysiinayaan sida raafidada oo kale walidaalika culamada waxay dhihi jireen kuufo marka la joogana manaaqibta abubakar iyo cumar in la akhriyaa wanaagsan marka la joogo basre iyo dhulkan kaloo shaam iyana fadaa'ilu caliy in laga sheekeeyo ila qolo walbaa meeshay moogtahay ku dhiban tahay in lagala hadlo la sheego waa moogtahay ilaa ay yidhaahdaan culamada qaar imaamu النasaa'i waxaa loo dilay mas'aladaas imaamu النasaa'i saaxibu sunan kitaab saad ogtihiin waxau qoray la yidhaha alkhasaa'is khasaa'isu caliyi iyo fadaaisha cali iyuu qoray shaam isagoo jooga markaasay say u eryanaayeen markii dambe waa digay khasaa'istaas cali maxaa u qoraya darteed mabaadi'da ma ogtaha dadku hadday aaminaan mabaadi'da quluwiga waxyaabo kaley ku daraan qofka mabda quluwi ku jira u aaminayaa qof allaana qofkii daawey is yidhaahdo iyo wuxuu ka ictiqaadinayaa axkaam axkaamta markuu ka ratiba kabacdina khaarijisaa ku xigan waa marka afkaar hadaama afkaaraha noocaas oo kale xaqana kuma istaaga qaabkaasoo kale hadda cali un hadda nawaasib nasaa-i ha dilaan maxay ka dheefeen laakiin waxaa kama dheefin kuwan kalena aadi iyagun waa raadsan jireen qofkii fadaa'il abibakar iyo akhrinayo waa dibi jireen marka qolo walba meesha unay ku liidata markaas in yanii la fahmsiiye in laysku dayo marka taasaa keenaysa marka qaar in yani mawaadiicdaas culimmadu inay meel ku alifaan ama meel ku akhriyaan iyo u doortaan kuwaas marka iyaguna waa kuwaas wayumsikuuna waxay ka afhaysanayaan haddana ahlu sunnaha camaa shajara waxa ka dhex dhacay bayna saxaabati saxaabada dhexdooda asxaabta dhexdooda waxa ka dhex dhacay way ka afhaysanayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan ina hadihi alaahaara aahaartan almarwiyata la warinayo fii masaawihim saxaabada yacnii xumaantooda ku saabsan minhaa waxaa ka mida maa huwa kadibun wax beenba ah wa minhaa waxaa ka mida maa qad ziida fiihi wax lagu dardaray wa nuqisa wax laga nuqsaamiyey waguyira la dooriyey can wejhihi wejigiisa laga dooriyey ilaado adaadan waaqicada joogin ma ogtahay ma fahmi kartid waxbaa laga doorin kara xol dari wasaxiixu kan saxiixoo minhaa akhbaarahaas ka midana hum iyagu fiihi kaa dhexdiisa macduuruuna waay wixii saxiix ana waa cudurdaar bay leeyihin imaa mujtahiduuna weeyaan kuwa mujtahidiin ah musiibuuna oo xasiibay wa imaa mujtahiduuna weeyaanoo mukhdiuuna gafay oo hal ajarna wahum iyagu maca daalika kaagaa lala qabo laa yactaqiduuna ma caqiidaynayaan ana kulla waaxidin mid kastoo min asaxaabati ka mida macsuumun inuu yahay can kabaa'ir اlidmi dembiga kiisa weyn inuu macsuum ka yahay ma ictiqaadsan saxaabta way dembaabi karaan wa sakaa'irihi iyo kuwa yareerka ah bal yajuusu calayhim waxaa ku bannaan iyaga korkooda adunuubu baa ku bannaan fi ljumlati duuduub ahaan walahum waxayse leeyihiin asxaabtu min asawaabiqi saabiqadii hore waalfadaa'ili iyo fadaaisha iyo fadaaisha xaggooda maabay leeyihiin yuujibu keensanayo waajibsanayo makfirata maa yasduru minhum wax keensanayo waajibsanayo makfirata maa kii dhaafitaalkiisa yasduru minhum iyaga ka soo fulayo in sadara hadduu wax ka soo fulo xataa annahum iyagu yukfaru lahum waa loo dhaafayaa min asayi'aati sayi'aadkii maa laa yukfaru waxaan loo dhaafin liman bacdahum iyaga dadka ka dambeeya shiiku halkan wuxuu leeya saxaabada wixii ka dhex dhacay waa ka afhaysanaya wixii ka dhex dhacay maxay yihiin dagaaladii waqcat uljamal iyo sifiin marna waxay dirireen jamal cali oo dhinaca cumaan yanii marka cumaan la dila kadib ay ahayd caaisha dalxa zubayr oo dhinaca iyo cali oo dhinaca dagaaladaasna dabcan ijtihaadaad unbuu ku dhacay oo midkoodna uu musiib yaalo midkoodna uu laba ajar leeyay sababkana badanaa waxaa lahaa khawaarijti cusmaan dishay markay arkeen inay cusmaan ay dileen waxay fahmeen asxaabta hadday heshiiyaan ayay inaynan joogi karin markaasay maxay sameeyeen intay isqaybiyeen safna ay qoladan ku dareen safna qolada kaleay ku dareen markaasay tuuriyo xaggana waxbay ka tuureen xaggana waxbay ka tuureen qolo walbaa marka waxay istiri waa laidinku soo duulay dagaalkana isdifaaca qolo kastaa marka iyagoo isdhahaya marka isdifaaca ayay dagaalameen iyagoo sidaa marka dhahaya ayay dagaalamaan marka dagaal noocaas ku dhacay ayuu ahaa waa ka afhaysanaya tii sifiinna way ka afhaysanayaan isku soo duuduub waa ka afhaysanayaan marka la leeyahay maxaa laga wadaa saxaabada xugun ma saaraana dagaalkaasay galeen kaas qaatil buu ahaa ahlunaar waa kankee isaan waa ma dhahay amaa laakiin haddii la yidhaha dagaalkii asxaabta ka dhex dhacay dagaal sax a miyuu ahaayo fiican jawaab waa loo hayaa taasoo dagaalku ma wanaagsanayn marna dagaalku waajibna ma ahayn sunnana ma ahayn kaas deliil baa loo hayaayo nebigaa wuxuu yidhi ina bnii haadaa sayidun wasayuslixu llaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygan xasana waa sayid buu yidhi ilaahayna laba kooxoo waaweyn oo muslimiina ayuu dhexdooda ku heshiisiin doonaa dagaalku haddii uu waajib ahaan lahaa ama uu sunno ahaa lahaa xasan laguma ammaaneen heshiiska dagaal joojinta laguma ammaaneen marka dagaal joojintii baa maxmuud noqotay maxaa ka dhalanaya marka dagaalkii inuunan fiicnayn marka madmuum inuu ahaa laakiin annaga natiijo dagaalkaas ka dhalatay asxaabu rasuulillahi maku kala saarsaarayo masalada marka meesha taalna sidaas walidaalika asxaabta rasuulkaa dagaalantay uga dayan mayno annagana waa dagaalamaynaa ma bannaan bacdunaas marka la yidhaha dagaalkani waxaan aad wadaan waa khalad marka waxaa dhici karta inuu yidhaahdo asxaabtiba waa isdagaaleen asxaabta adiga waxaa lagu yidhi waladiina tabacuuhum biixsaanin baa lagu yidhi saddex kooxayna noqdeen dabcan laba koox oo dagaalka gashay iyo koox ayagu markaa ka fadhiisatay oo dagaal aan gelinba oo ibnu cumar iyo sacd ibn abi waqaas iyo abubakra iyo raggaas ay ahay dagaalkuna marka in allaale intii ka fadhiisatay macnaha ay uga fadhiisteen wuxuu ahaa xaqiisa ayaan u daahirin mar haddii xaqiisa uunan daahir u noqonin waa ka joogin alxuja fii bayaani اlmaxaja qawaamu sunna abulqaasim itaymi saasuu ishaaraya wuxuu leeyahay dhammaantood mid kastoo ka mida sacd ibn abi waqaas buu soo qaadayaa ibnu cumar uu keen raggii dhammaay buu keenayaa iyagoo markaa dhahaya mid kasto ee uu tilmaamayo isagaa weliba tacliiqinayo wuxuu dhahayaa waxaa cad inuu uga fadhiistay shubha ku jirta darteed ama ishtibaah waa ka dheeh galay xaq iyo baatil iyo ugaga dheeh galay mar haddii marka dagaalku uu mugdi galo in laga jooga asala haddii dagaalka labadun ay baatil ku wada socdaan oo mulki doon ay yihiin xukun doon ay yihiin dad ku dirira ay yihiin oo lawaaix saas ay muuqatana midna lama taageera waa laga jooga haddii hore mulki qola u haysatay qolana aanay hore u haysanin iyagu markaas maxaa la samaynayaa kuwa mulkiga aan haysanin baa yaa laga safanaya dhinac waa laga safanaya aa nebiga wuxuu yidhi idaa buuyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa kan dambe dila haddii laba qof lala mubaayactamaayo laba khaliifo haddii khaliifo hore u jira qolo ku haysataa ay jirto mulki iyaa meesha yaa la dhihi maayo waxaa la leeyahay kan hadda jooga hasii jooga haddounan gaaloobin diinta aanu ka bixin saasayna culammada dagaalada fidnada ay markay sheegayaan macaanidaasi ku qeexaan imaa in adduunya loo dagaalamayo ama macaanida dagaalkan oo ku socdaba ishtibaah xaq iyo baatilki baa ishtibaah ku jira laakiin dagaalada qudaacu duruqa lagu qaado oo muslimiinta laga looga raaxeeyo oo dadka muslimiinta ay jecel yihiin qaalibkooda soo dhoweynayaan oo kale qitaalu lusuus laguma tilmaamo xarbi fidno laguma sheego kuwa ahlu baqiyigaana marka imaam maciisa lala dagaalgelayana fidno laguma sheego walow kaana laba muslimiin haba ka dhexeeyaan iyadoo la ogyahay ninka dafcu saa'ilka ee gurigiisa inta loogu soo galay la weeraraayo in la dilo la rabo inuu isdifaacana xarbi fidno laguma tilmaamo fiqigu baabuu ku leeyahay dafcu saa'ilka weliba isagu waxaa weeyaan culammadu waxay ka hadlaan waajib miya mase waa sunno iyo mubaax intaas lagu wareega laakiin fii maa aclamu aniga waa xaaraam waa yar yihiin hadday jiraan culamo waa xaaraam dhahayo ninka naftiisa iyo maalkiisa cirdigiisa haddii loogu yimaado inuu isdifaaca waa xaaraam yacnii waajib waayo sunno waayo waa bannaan tahay inuu isdhiibaa fiican mas'ale laga hadla way tahay laakiin yacnii hadduu isdifaaca waa ka xaaraamo xaaraanuu ku dhaco fidnow galay ani ma ogi si sariixa u tilmaamo taasaana culammadu ay u badan yihiin waa jiraa bacdu ahlilcilmi oo iyagu dhahaayo dagaalka fidnada waxaa weeyaan haddii muslimiin ay dagaalanto imaam iyadoo aynay ownan jirin dagaal kasta ay dagaal awsaaci baa madhabkaas qabo waana madhab isaga gooni ku ah yani ama culammadu aynan u badnayn imaamu dabari sidaa laga soo raray jumhuuru salafna oo saxaaba iyo salaf uu ka sheegay macnihii horan sheegayin fatxulbaariga sharaxa muslimka tadkirada qurdubi intaba waa ku taallaan marka qofka laftirkiisa dagaal fidno marka uu maqlo laabudda inuu horta bayaansado muxuu yahay qitaal qitaalu fi lfidna marka fiqhi la-aan haddii uu iskaga dhex galo uu yidhaahdo dadaa dagaal fidno dhex dabaasho iyo dadaasaan yeelo iyo dad dabaashaa waa jirtaa waa waa jiraan dadaan dabaalanin hadduu yidhaahdo dagaal fidna isaga jiraan iyo kaas kayto kaytay yeelaan iyo waxaa weeyaan idig kitaabadaada la soo bax maxaa u cabsaneen baxiga saxiixa ee fiqiga iyo yacni fuqahada ahlucilmiga iyo salafka buxuudtooda madhab salaf madhab qarsoon ma ahane moogtahay madhabka salafka waa madhab naqli ku dhisan ibnu taymiya sida uu yidhaahdo madhabu salaf waa madhab naqli ku socdo ee adiga midda aad aaminto iyo shiikaaga ma aha madhabu salaf ma aha dad baa wuxuu leeyahay shaekhulislaam isagaa madhab aaminayo markaas isagu markaan salafkuna waa jecelyahay isaga salafku inaynan xaq maahane wax kale ku ijmaacaynin buu qabaa uu aaminsanya waana sax isagii baa marka laakiin madhab buu aaminayaa u ictiqaadinayaa madhabkaas ayuu marka wuxuu ka dhigaa marka madhabu salaf isagaa marka wuxuu isleeyahy madhabkan aad aaminta ma ahane inta kale waa baatil salafkuna awalba baatil maku kulmi jirin walidaalika madhabu salaf kan aniga aan qaba madhabu salaf shaekhulislaam wuxuu leeya waa naqli culummada ka soo naqli waa kan kutubtan yani dabari laga soo ka soo guurinayo abu nucaym alasbahani iyo uu soo naqlinaayo iyo kitaabulimaama ama kitaabu raddi cala araafida iyo marka waxay ku fiican tahay marka madhabka salafiga ah in naqli lagu keeno ku fiican yahay ayb ee afkaar yacnii shiik qorqoray oo rasaa'il kusoo dhigay iyo yani haddii inta la wato la yidhaahdo kan wixii ka baxsanna madhab salaf maaha wixii ku jirana waa madhabu salaf waa kalaam yacnii iska aan wasni cilmiga aan yeelanaynin ويquلuuna waxay dhahayaan ina hadihi الaaaaر aaaartan almarwiyaةa la warinayo fii masaawihim صaxaabada masaawidooda laga soo wariyo waxyaaba waxaa jira asxaabta masaawidooda laga keenka minhaa maa huwa kadibun minhaa waxaa ka mida maa huwa kadibun wax been wa minhaa waxaa ka mida maa qad ziida fiihi wax lagu dardaray wa nuqisa laga nuqsaamiyey waquyila laga dooriye can wajhi wejkiisa raafidada aad ugu badan waxaadna ku arkaysaa kitaabkan minhaaj الsuna la yidhaha sheekhu اlislaam ibnu taymiya leeyahay markuu radinaya ad arkaysaa waxyaabo badanoo wejkoodii laga bedelay kitaabkaas oo asalkiisu ahaa nin la yidhaha ibnu mudahar alxilmi ayaa wuxuu alifay risaalaya minhaaju اlkaraama ayuu ku magacaabay linayli darajati اlimaama shaekhulislaam baa waxuu u qoray marka nin melig oo la dhihi jiray khudaabanda ayuu u qoray shaekhulislaam baa loo keenay kitaabkii buu akhriyey markaasuu radiyey marka sagaal mujalad buu ku radiyey waa min axsani maa alafahu shaykhu lislaam ibnu taymiya wasaxiixu minhaa waxa saxiixa ka ah akhbaartaas hum fiihi macduuruuna iyagu marka kuwo macduuriin ahoo loo cudur daarow imaa mujtahiduuna weeyaan mujtahidiin musiibuuna oo musiibiin ah mujtahidiin oo haddana musiib ah inay ku yihiin wa imaa mujtahiduuna weeyaan muqdiuuna gafsan ama waa mujtahidiin gafsan oo hal ajarle ugu yaraan saxaabada waa sala wahum iyagu maca daalika kaas la soo sheegay iyadoo uu jiro laa yactaqiduuna ma ictiqaadinayaan ana kulla waaxidin mid kastoo min asaxaabati ka mida macsuumun inuu yahay can kabaa'ir ilifmi uu macsuum ka yahay wa sakaa'irihi inuu macsuum ka yahay bal yajuusu calayhim waxaa ku bannaan adunuubu dunuub baa ku bannaan fi ljumlati duuduub ahaan walahum waxay leeyihiin min asawaabiqi iyo walfadaa'ili sawaabiqdii hore iyo fadaa'ishii maa bay leeyihiin yuujibu u keenayo u waajibinayo makfirata maa yasduru minhum wax iyaga ka soo fulayo dembi dhaafkeeda in sadara hadduu ka soo fulo xataa inahum iyagu yukfaru lahum waa loo dhaafaya min asayi'aati sayi'aadka xaggooda maa laa yukfaru liman bacdahum si aan loogu dhaafaynin dadka iyaga ka dambeeya lianna lahum waxay leeyihiin min alxasanaati xasanaadka allatii xasanaadkaas oo tamxu sayi'aati sayi'aadka tirtirayso maa laysa liman bacdahum dadka iyaga ka dambeeya waxaynan haysanin bay ka haystaan xasanaadka waqad habata waxaa sugnaaday biqowli rasuuli llaahi sala allahu calayh ali wasalam annahum iyagu khayruulquruuni inay yihiin quruun kuwa u khayrka badan wa ana almudda koombada oo min axadihim midkood xaggood ka ahaatay idaa tasadaqa bihi haddii uu sadaqaysto uu la baxo kaana afdala uu ka fadli badan yahay min jabali uxud buurta uxudoo dahaban dahaba miman bacdahum iyaga gadaashood dadka yimaadoy bixiyaan uma markaa dabadeed idaa kaana uma markaas kadib idaa kaana qad sadara hadduu soo fulo can axadin axad oo minhum iyaga ka mida dembun uu ka yimaado uu ka soo fulo fayakuunu wuxuu ahaanayaa qad taaba minhu inuu ka toobad keenay ow amase ataa inuu la yimid bixasanaatin xasanaat xasanaadkaas oo tamxuuhu dembiga tirtirayso ow amase gufira lahu in loo dhaafay bifadli saabiqatihi saabiqadiisii hore fadligeeda in loogu daayey ow amase bishafaacati muxamadin sala allahu calayhi waaalihi wasalam ama shafaacadii nebi moxamed in loogu daayo alladii kaas oo hum iyaguba axaqu naasi dad kuwa ugu xaqnimo badan ay yihiin bishafaacatihi shafaacadiisa yanii asxaabu rasuulillaah yaa kaga xaqnimo badan shafaacada nebiga waa cidna shafaacada nebiga inay wax ka helaan oo loogu dhaafaa dhici karto ow amase ubtuliya in lagu imtixaanay bibalaa'in bala in lagu imtixaano fi dunyaa addunyada dhexdeeda taas oo kafara ilaahay oo ugu dhaafo bihi baladaa sababteeda canhu dembiga xaggiisa ama in balaayo iyo dhibaata inta lagu musiibeeyo adduunyada dembi dhaaf looga dhigo waxyaabahaas oo dhan baa dunuubta ka dhacdaana looga tirtiraa marka nin awalba saabiqa lahaa fadaa'il lahaa dembi haddou ka dhaco tooba keen badnaay oo haddana haddii dembigii xataa uu ka dhaco awjuhdan oo dhan dembiga in looga dhaafaa ay dhici karto in ceebtiisa una sheegaa marka faidaa kaana hada fi dunuubi faidaa kaana haddii uu yahay haadakan fi dunuubi اlmuxaqaqati dunuubtii la xaqiiqsaday ee la hubsaday hadday tahay fakayfa alumuuru arrimihii waa sidee allatii umuurahaas oo kaanuu ay ahaayeen fiihaa mujtahidiina mujtahidiin ay dhexdooda ku ahaayeen ka waran dembigii muxaqaqa ahaa hadduu sidaa yahay waa kaas famaa baaluka buu leeyahay wax ay ayagu mujtahidiin ku ahaayeen oo in asaabuu hadday asiibaan falahum ajraani ay leeyihiin wain akhda'uu haddii ay gafaanna falahum ajrun waaxidun hal ajri ay leeyihiin walkhada'u dembiguna makfuurun uu yahay ku loo dhaafay uma intaa kadib ina alqadra aladii yunkaru qadarka ayaga lagu inkirayo min ficli bacdihim qaarkood ficligooda ah qaliilun wax yar weeyaan waxa lagu inkiraa ee qaar ka dhacay waa wax yar nasrun aad weliba u yar maqmuurun ku tiimbanaayo fii janbi fadaa'ili اlqowm qowmka fadaa'ishooda marka la dhinac dhigo wuu tiimbanayaa wa maxaasinihim iyo maxaasintooda marka la dhinac dhigo min aliimaani billaahi ah alle oo la rumeeyo wa rasuulihi oo la rumeeyo ah waaljihaadi fii sabiilihi ah ilaahay jidkiisaoo lagu jihaaday waalhijrati hijradii ah waalnusrati gargaarka nebigaay u gargaareen ah waalcilmi naafici cilmiga naafica ah waalcamali saalix ah intaas iyo marka laysbarbar dhigo dembigooda de dembigu waa tiimbana isaga dhan waxyarow noqonayaan qaar baa marka waxay ku leeyihin iyadoo sidaan sheekh uu dhahaayo ibnu taymiya wuxuu dacniyaa asxaabu rasuulilaahi cid ka difaacid badan asxaabu rasuulillahi ma jirto laakiin waxaynan fahamsanayn mararka qaar ayaa ibnu taymiya jadalan ayaa waxaa dhici karto isagoo raafidada la doodaayo ayuu mararka qaar qowlkoodii ayaga ay saxaabada ku caynayeen ayuu intuu soo qaado ayuu si uu ugu ilzaamiyo waxyaabo kale ayuu intuu soo qaado marka u duldhigaya maalan wuxuu dhahayaa tusaale ahaan dunuubta abubakar waxyaaba abubakar ka dhacay iyo cumar wax ka dhacay shiicadu sheeg sheegi markaasuu shaekhulislaam wuxuu leeyahay dembi kasta oo abubakar iyo cumar ka soo fulo mar kasta waxaa ka badan midka cali ka imaanayo wax allaale wixii abubakar lagu ceebeeyo adcaafteeda cali laga heli karaa taas caymaya marka cali la caymaya ma ahano sababtoo ah cali iyo iyo yacni iyo abubakar yaa diinta ku fadli badan abubakar ha ku fadli badan sidaas ma aha marka abubakar iyo cali midkoodna macsuum hadda ma aha laakiin haddii abubakar wax lagu masaa'il lagu qabto inta cali lagu qabtay marka lasoo koobaa badan maalan wuxuu leeyahay oo kale markay soo qaadaan cumar waa la dilay iyo kanaa la yeelay qaladkiisaa lagu dilay markay dhahayaan ayaa wuxuu yidhaahdaa cumar ninkii dilay gaal booba ahaa laakiin cali nin muslim sheegana ayaa dilay yaa marka yaa daran marka labadaas hadallada noocaas oo kale waxay leeyihiin cali buu ku dhacnina oo ku caynaya wax wax fahamsan marka ma aha taas marka ibnu taymiya marka yani cali difaaciisa markay noqoto iyo cid kaga badan maa meeshaan marka waxaan ka fahmaynaa guud ahaan ama ugu dambayntii ruuxa haddii xasanaadkiisu uu badan yahay oo sayi-aadka iyo xumaanta xumaantiisu yar tahay qofka waxaa qaalibka u ah baa lagu xukumaa oo haddii wanaaggiisu haalib yahay nin saalixa waaya la dhahaya haddii ninkaan sayi-aadkiisu badan yahayna nin faasiqa waaya la leeyahay lidaalika arrinta ayadaa sheekhulislaam ibnu taymiya istiqaamaduu ku sheegay imaamu shaafici markuu yidhi khallaftu bibaqdaada shay-an axdaahu zanaadiqatu baqdaad baa waxaan uga soo tegey wax ay zanaadiqadu bilaabeen yusamuunahu taqbiir ay ku magacaabayaan taqbiirka taqbiirku wax xadrada u soo dhowaa abyaad zuhdiya inta la qaado oo mararka qaar yacnii biro iyo wax laysku dhufdhufto oo dadku tamaayul ay sameeyaan iyo taqbiir ku xaso marka wuxuu yidhi yasuduuna annaasa cani ilqur'aan dadkay qur-aanka uga celinayaan zanaadiqadaa keentay buu yidhi soo ma jeedi markaa kadib uu sheekhulislaam wuxuu yidhi dad marka waxaa jira mararka qaar goobahaas xaadiro dad wanaagsanna ah hadda laftirkeeda waa layska heli karaa nin sidiisa u wanaagsano haddana meelahaasna iska untegayo lagu arkaayo waa dhici kartaa markaasuu wuxuu yidhi waaladiina shahiduu haada allaqwa laqwigan ibnu taymiya dhahay kuwa xaadiray laqwigan muta'awiliina iyagoo weliba ta'wiilsanayo oo isdhahayo orama waxaan waxaan khayr waayo wax dhiba male iyagoo isdhahayo min ahli اsidqi waاlkhlaas oo laakiin ahlu sidqi ahlu ikhlaas ah wasalaaxi ahlu salaax ah غamarat xasanaatuhum maa kaana lahum fiihi wa fii gayrihi min aلsayi'aati meeshaas dhexdeeda iyo kayrkeed oo sayi-aad ah waxa ay la tiimbanaysaa buu yidhi xasanaadkooda iyo salaaxooda fii mawdic wاlkhaطأi fii aw اlkhaطأi fii mowdic اlijtihaad wa haadaa sidaan sabiilu sabiilu kulli saalixii haadihi اlumma fii khaطa'ihim wazallaatihim ummaddan saalixiinteeda gefka ay sameeyaan oo dhanna qaacidadan baa lagu dareerinaya haddii dad wanaagsani xumaan ay ka dhacda iyagoo muta'awiliin ah waxaa la leeyahay meeshaan xumaanta ay ka keenaan salaax u hormaray ama ay ku sugan yihiin ayayuu ku tiimbanaya marka dad ahlu khayr un in laga ictiqaadiye marka sidaasay noqoneen mas'aladan iyadaana mal ma ahan mas'alo dadka qaar ay u yaqaanaan almuwaasana bidca muwaasano la yidhaahdaa soo baxday waxaa dhici karta hadalkan muwaasano inuu u arko sidaas ma aha waxaa culammada qaar ka hadlayaani muwaasano ku sheegaan waxay tahay ninkan wanaagsan laftirkiisa hadda zalladan ku dhacay marka zalladiisa looga digaayo ama ummadda looga digaayo ama isagiiba loo laga reebaayo salaaxiisa iyo wanaaggiisa miyaad usoo tirinaysaa adiga ma u tirinaysa war waxaan iska dhaaf naskaan nas male daliilkusaan buu leeya waa la waaninaa biduun iyadoon la dhihin waa fiican tahay iyo sanadku fiican tahay in la dhaho qasab marka dadka looga digaayo in la sheegaa qasab maaha laakiin marka isaga la taqyiiminaayo ninkan muxuu yahay dadka ahlu salaaxa miyuu ku jiraa mase dadka xunxun ninkan dadka ahlu salaaxa ku jiraa baa la dhahaya ninka aan taas fahamsanaynna laa culimmada muwaasanada ka digaysa warkooda uunan fahamsanayn warkaanna inuunan arag baaba dhici kartaa nin un rasaa'il iska watoon ahlucilmiga maraajicdii ahlucilmiga aan akhrinaynin baciid can ilcilmi istiqaamada juska koowaad safxada laba boqol sagaashan iyo toddoba ilaa laba boqol sagaashan iyo sideed ayuu sidaa sheekhulislaam oo ku sheegay marka tan saxaabada uu ku sheegay waa miqyaas saalixuu haadihi lummana waa looga qiyaas qaadanaya wain kaana xasanaadkoodu waa kala tegsan yahay dabcan kasoo xasanaadkooda uu kala tafaawuqa u kala dhaxeeya bilahi tawfiiq sal l slam